بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعبده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى خصائص كان وتختص ويلقار نغنيس كان كان ذي bijawaazi ziyaadatihaa ziyaadinteedii banaananshadeedii bishardi an takuuna inay ahaato shardigeeda bilafdi lmaadi maadan lafdigiisii iyo wa an takuuna inay ahaato shardigeedii way fii xashwi lkalaami kalaamka dhexdiisii naw maa kaana axsana maa kaana axsana zaydun maa kaana axsana allah maxaa wanaag badiyey mas wanaajiyey zaydan zayd waay wa takhtasu way la khaas noqonaysaa ayadan sida sidii hore ama laabasho bijawaazi xadfihaa xadafkeeda banaanashadiisii maca ismihaa isimkeeda micigiisii la hadfo iway baqaa'i khabarihaa khabarkeeda baaqyeeladiis waay wadalika kaas kahiirun waa badan yahay bacda low low gadaasheeda iyo wa in in gadaasheeda low iyo lowdaasi intaasoo ashardiyatayni laba shard ah laba shardi loo nisbeeya waay ka qowlihii nebiga hadalkiisa oo kale waaye calayhi dushiisii asalaatu amaani wasalaamu badbadaha ahaatee iltamis dalab niyahow soo raadi walow khaataman hee fargilib ha ahaadee min xadiidin khaatamkaasoo min xadiidin bir haggeeda haggeeda ka ahaaday iwa qowlihim carabtii qoolkoodii ama dadka qoolkoodii oo kale waye annaasu dadka majziyuuna waa loo abaalmarinayaa biacmaalihim waa lagu abaalmarinayaa dhe biacmaalihim acmaashoodii in khayran khayr hadduu yahay fa khayrun waay wa in sharan shar hadduu yahayna fa sharun waay wa takhtasu hiya kaanadii way la gaar noqonaysaa bijawaasi xadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceedii nuuntiisii xadfitaankiisii banaanashadiis mudaaricigaasoo almajzuumi la jasmiyey in lam yali haddii uusan la xidhiirsanin haa hee nuuntaasi saakinun mid reeban walaa damiiru nasbin damiiru nasb haddii uusan la xidhiirsanin damiirkaasoo mutasilun ku dhegano bihaa nuunta ku dhegan naw walam aku aniga ma ahaanin baqiyan mid xumaan samaysay walaa taku ha ahaanina niyaho fii dayqin ciriir dhexdiisii wa in taku haddii ay ahaato acmaashaasi xasanatan mid wanaagsan yudaacifhaa waayahay alxuruufu lmushabahatu bilaysa musanifku raxmatullahi aleyh wuxuu leeyahay khasaa'isu kaana waxaan kusoo dhex jirnay kaana iyo khabaadeedii arrimahooda meeshan wuxuu kaga hadlayaa waxyaabo ay gaar la noqonayso kaana kaana maadaama ay tahay umulbaab afaashan lasoo sheegay dhammaantoodii ayada walaalaheedii waay la dhahay ayada la horumarsiiyey aan la dhihin in danna saara iyo akhawaadeedii aan la dhihin amsa iyo akhawaadeedii aan la dhihin adaha iyo akhawaadeedii aan la dhihin laysa iyo akhawaadeedii aan la dhihin oo kaana iyo akhawaadeeda la dhahay ayada la horumariyey oo baabkaani asal ay u tahay ummulbaab ay tahay ummulbaab waxaa laga wadaa baabkaani asalkiisi ay tahay inta kale ayada raacayana ayada hormuud ay tahay waxaa loo ba waxay leedahay markaa wax dheeriyaad ah dheri ah ay leedahay ziyaado inay wadato waayo qofka mas-uulka ah in wax dadka ka dheeryahay la helo waayo lagu doorto oo looga hilado ama loo hordhig looga dhigo waayo haddaba maadaama umulbaab ay tahay ayada anti kale ee hordareer u tahay waxay leedahay waxyaaba oo dheeri ah anti kale kuwii kale aan lahayn waxyaabahaasi ayaga khaas la tahay ayaa musanifka meeshaani ku gabagabaynaya baabkii oo ku dhamaynaya oo saddex sheey ayaa khaas u leedahay intii kale aqwaadeedii aan lahayn kow horta in ziyaado noqoto camal la-aan inay noqoto masmacna la-aan inay iska noqoto iyo in ayada iyo macal isimkeedii laisla hadfo khabarkiina la baaqi yeelo laba way saddex in hee nuunul mudaariceedii la xadfo saddexdaasi arrin oo dheeri ah ayada khaas la tahay ayaa jira saddexdaasuu meeshaan kaga hadlayaa ayada saddex marxalay soo maraysa ama isticmaalka carabiga waxay ku tahay saddex isticmaal ayadoo naaqiso ah ayadoo taamiya ah ayadoo zaa'ida ah intabay noqoto soo ma zaa'idadii ayuu ku bilaabay waatan afeer waxyaabihii ay qaarna noqonaysa waa saddex shay saddexdii marka waxyaabahaas khasaa'ista ay leedahay qaar shard shardi ayay ku leedahay qaarna shardilaan ay ku leedahay intaasuu rabaa inuu sheego dhegtu si fiican u raarici khasaaisu kaana kaana khasaa'isteeda booskeedii booskoodii way khasaa'istaas wataktasu kaana kaanadii way la khaas noqonaysaa kaana maxaa way meesha nad min xaytu liraaq ah faacil waay lafdiga loo gastay xikaaya la icraabaya xikaaya wax la icraabaya waa noo imaan doonaa insha allah wataktasu way la khaas noqonaysaa kaana kaanadii hee bijawaazi ziyaadatiha ayaa la khaas noqotaa bijawaazi ziyaadatiha ziyaadiinteedii banaanashadeedii in la ziyaadiyo oo zaa'id laga dhigo inay bannaan tahay ayaa khaas la tahay laakiin afcaashii intii kale wax la ziyaadinaya ma jiraan ayada khaas ah saddex saddex iyo tobankii ficil ayada keligeed ayaa ziyaado noqota waa yahay macmal fashaa ziyado noqota maxaa laga wadaa camal la-aan waay ma shaqaynayso waay laakiin shuruud ayay ku noqota ziyaado laba shardi ayuu sheegay musanifka labadaasii qabso wuxuu ku dhahay bishardi an takuuna bilafdi lmaadi wa an takuuna fii xashwi lkalaam labadaas shardi ay leedahay markii ay ziyaado noqonayso labadaasi shardi ayaa loo shardinayaa labada shardi waa wujuudi waa cadami ma ah wataktasu kaana kaanadii waxay la khaas noqonaysaa bijawaazi ziyaadatiha ziyaadinteeda banaanashadiisii ama banaanashadeedii bishardi an takuuna hiya kaanadii inay noqoto shardigeedii bilafdi lmaadi maadi lafdigiisii ay noqoto waa shardi kaanada markii ziyaado noqonayso waa in maado keligeed ay ku timaado mudaaric ayadoo ah ma noqonayso ziyaada amar ayadoo ah ma noqonayso ziyaada masdar ayadoo ah ma noqonayso ziyaada isim faacil ayadoo ah ma noqonayso ziyaada bees waxay ziyaado noqotaa markii maado ay tahay intaas ma la fahmay bishardi an takuuna inay ahaato shardigeeda ku bannaan yahay bilafdi lmaadi maadi lafdigiisii oo lafdigeeda maadinimo uu yahay bees markaasaa ziyaado noqotaa shardi waay labo wa an takuuna waa inay noqoto fii xashwi lkalaami kalaamka dhexdiisii kalaamka awalkiisii maya kalaamka aakhirkiisiina maya kalaam dhexdiisii hee inay ahaato markii zaa'ida noqonayso kalaam dhexdiisi inay gasho xashwi lkalaami maxaa laga wadaa an taqaca dhe qor wax yar wa xashwi lkalaami an taqaca xashw lkalaam almuraadu bixashwi lkalaami haddaad dadan waa fiican tahay almuraadu bixashwi lkalaami almuraadu bixashwi lkalaami an taqaca bayna shay-ayn mutalaazimayni an taqaca bayna shay-ayni mutalaazimayni laysa jaaran wamajruuraa laysa jaaran wa majruura laysa jaaran wa majruura kalmubtada'i wa khabarihi kalmubtada'i wa khabarihi والفعل ومرفوعه والفعل ومرفوعه والفعل ومرفوعه والموصول وصلته والموصول وصلته والموصول وصلته والصفة وموصوفها والصفة وموصوفها وبينما التعجبية وفعل التعجب وبين ما التعجبية وفعل التعجب وبينما التعجبية وفعل التعجب وعند عنه المراد ولجيت حشو الكلام يسبرين وحير المراد ولجيتكم بحشو الكلام كلام دحديسي هي لو لجيدو أن تقع كانت إني دعوة بين الشيئين لبا الشيء دحضوضي متلازمين إسلازميسو laysaa labadaasi shay aan ahayn jaaran wa majruura jaara majruuran aan ahayn sida kal mubtada'i wa khabarihi oo kale mubtadii khabarkiisa dhex gashaa mubtadii khabarkiisii inta badan waa islaazimaan soo maa dhexdooday gashaa dhag intay fadhiisaaba والفعل ومرفوعه أي دحق عشاء فعل إيه مرفوع جيسي مرفوع مركي لهذا مركا محا فعل مركي لهذا محا سوق لها مسميه مغير الصيغه وايه مرفوع ما سوق ليا نا فاعليه نائب الفاعل واي فعل فاعل كيس دحقشه فعل نائب الفاعل كيس دحقشه والموصول وصلته موصول كي صلته سو لازمين سما تحديث غشا انت في الحساب والصفه يا موصوفها صفه موصوفنا ويس لازمين دحدوي غشا وبينما ما بين كذا التعجبية لو نسبه وفعل التعجبية ده قشا ولبا أي تندم بأبضان تاي ما تعجبية وفعل تعجب كإنه ده قشا أي أبضان أي ذا أبضان بقى إذن حشو الكلام ما فهمني لابد شيء لازم يصير لحظة أي قشا واي أول كودنا ما قليسو آخر كودنا ما قليسو ده هذا قشا وحش شرط يا مركز زائد نقول يصير لابد شيء لازم لحظة إنه قشوا وأن تكون وإن أهاتو كان ذي في حشو الكلام كلام كدهدي سيمت كسغن كلام كدهدي سيمت كسغن وإن إن أهاتو حشو الكلام ساسا لقوة تصالي نعو تي أبضنا يدي ما التعجبي ما التعجبية إيو فإلو تعجب لحق شيء أيضا أبضنا واتنا نعو ما كان أحسن زيدا ما شيء وين أي أحسن هو شيء وناك بضيي زيدا زيد أحسن صوصوص تقدر تسيقي شلي سومريني آية فسر كده فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله الله أي نزحنا ذي أما أنا نزحنا تيسي حين قرتي أي نزحنا ذي ساسوا تمسون إذنك قلبيسان إيسان iyo waxiina goortii u nasixnaaday allah tusbixuuna waa bariisasanaysaan intaas si kale inuu fasire laga yaaba ulaa waa degdegaynaya haddii saan lay u fasireenna anaa ee iswahmo iswahmiyey waayahay hadda marka ayadoo dhexgashay maadii tacajubadii iyo hee ficlu tacajubkii waa tanaaba maa kaana axsana zaydan maa shay oo weyn waayo shay weyn la yidhahda maadan maa shay oo weyn ayaa axsana huwa hee zayd wanaajiyey axsana huwa maaga wanaajiyey dheh zaydan zayd ama maa axsana maxaa wanaaj badiyey zaydan zayd waayo hadda shaahidku waxaa waaye kaanadii oo ay zaa'id ah oo ay dhex gashay hee hadal dhexdiisa islaasimayo maxaa way hadalka islaasimaya maa tacjubi iyo axsana ficilkeeda ficlu tacjubka ah way is- islaasimayaan dhexdooda ay gashay waayo shaahidku waa kaasi icraab ahaan marka maa mubtadaun mabniyun cala asukuuni fi maxali rafcin mub- eh, mubtada waan dhahnay horta sax waay maa tacajubiya dheh ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدا كان زائد واي كزوغات مرة لكن معناه اسك ادكينيسا احسن فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب وانا فعل تعجب وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو مصح سامية كاس وفعيل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو يعود على ما هو زيد مفعول به منصوب وعلامة نصب فتة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل رفع خبر مبتدأ ماضي آه ويهي وتختص وي وحيوات دير لتها كي لبات وي وتختص هي كان ذي وي لقار نغنيسا أيضا لابشو bijawaazi xadfihaa xadafkeeda banaanashadiisii ayaa la gaar tahay oo in xadafkeeda bannaan yahay maca ismihaa isimkeeda lala qabo ayada iyo macal isimkeeda in laisla xadfo ayadaa khaas la ah afcaasha intii kale walaalaheedii ahaayeen ma qabaan iyo wa ibqaa'i khabarihaa khabarkeeda baaqyeelitaankiisii khabarkii meesha la- isagoo mansuuba lagu baaqyeelaya ayada iyo macal isimkii ay rafcisatayba waa la hadfaya hee waana bannaan tahay taas ayaa dheeri la tahay wadalika kaasne kee in is ayada iyo macal isimkeeda laisla hadfo khabarkeeda la baaqi yeelo kathiirun waa badan yahay wadalika niyahu ka kathiirun waa badan yahay xagee ku badan yahay bacda low low gadaasheed iyo wa in in gadaasheed lowdaas iyo intaasoo ashardiyatayni shardi loo nisbeeya waa mid kasta shardi ah low iyo in oo shardi ah low shardi aan ahayn ayaa jirta in shardi aan ahayn ayaa jirta ashardiyatayn ee ku xiray marka shardigaasi waa qeyb muhiim ah inay shardiyatayn ay yihiin kaana macal isimkeed in la hadfo khabarkeedana la baaqiyeelo waxaa badan tahay low gadaasheeda iyo in gadaasheeda oo labadaba ay yihiin shardiyatayni waay tusaale keen bal ka qowlihi allah rasuulkiisii qowlkiisa oo kale waaye calayhi dushiisii assalaatu amaan iyo wasalaamu badbaada ha ahaatee iltamis ninkii saxaabiga ahaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii gabar u timaaday ay dhahday rasuulka allow ada ayaan ku rabaa ha i guurso ay dhahday oo nebiga kor u fiiriyey hoos u fiiriyey cajabgelin wayse iskaga aamusay ayadana meeshii muddo istaagnayday ayaa nin saxaabi ah soo booday wuxuu dhahay rasuulka allow in lam takun laka biha haajatun fazawijniiha anaa diyaar ah ee igu meheryan dhahay markaasa meher ma helaysaa la dhahay maya wax ma haayo wax soo raadi bal qaraabadaada iyo meelahaasi tag oo waxaan gabadhaan mahar looga dhigayo soo raadi qaraabadiioo dhexmaray waa soo waayo waa imaaday aye ma soo heshay maya he wax soo raadi aan ku dhahay saas ayaa fiicnaade wax soo raadi way maraday hal mar ii xiran ayaan haystaa rasuulka allow ayada mar meher uga dhig u dhah hetan haddii la kala gooyo adigana waa manfacada waa tagaya ayadan wax uma tarayso adigana wax dhar la-aan noqonaysaahe qaraabadaadii aad walow khaa iseltamis walow khaataman min xadiidin waay wax waa soo waaye kadib qur-aan ma taqaanaa la dhahay haa waxbaa ka aqaanaa la dhahay sidii lagu meheriyey kii waay xadiidkii saxiiga ah waayahay muttafaq ah bukhaari muslim an salim ibni sacdin nebigi marka wuxuu dhahay iltamis dalab niyahow walow khaataman fargashiba ha ahaadee wax lay raadi adi faraantiba ha ahaadee wax lay raadiya la dhahay niyo meherka s- wax la-aan ma ma ansahayo haddii doon ha yaraadee wax lay raadi khaataman raadi waay khaatamkaasoo min xadiidin bir xaggeeda ka ahaaday bir a waay hadda marka shaahidka waxaa waaye hee kaana haddii low gadaasheeda dhacdo ayada iyo macal isimkeeda in laisla hadfo way badan tahay khabarkiina baaqo ahaado hadda meeshaan low ayaa taalla soo maha waa shardiya khaatamanna meesha way taallaa khaatama maxaa waaye waa isimkii oo kaan khabarkii kaana maxduufka ah macal isimkeeda laisla hadfay ayaa khabar u yahay waayahay kaana iyo macal isimkeeda way hadfan yihiin haddii lasoo qadaro culimadu waxay dhaheen walow kaana almultamasu midka la dalbaaya haba ha ahaadee khaataman way fargashi iltamis raadi wax dalab walow kaana almultamasu midka la dalbaaya haba ha ahaadee khaataman farga fargashi waay ama faraanti khaatamkaasoo min xadiidin waaye iltamis maxaa waaye fil amar faacilkiisa waaye damiir mustatir haddii la soo qadaro muxuu noqonaa anta lowna shardi waaye khaataman waa khabarkii kaana maxduufka ahayd ee khabaru yahay kaana isimkeeda awe almultamas waa maxduuf isagana min hadiidina jara majruurka waa sifo khaatama laga sifaynayaa iyo wa qawlihim carabtii qowlkooda oo kale waaye ama wa qawlihim qowlkoodii oo kale waaye nuxaadda qaar ka mida waxay ka dhigayaan xadiid nebi maxamed ka sugan inuu yahay laakiin ma aha xadiis ahaan waa daciif ma sugna nebiga kama sugna laakiin waxaa culamada qaar sheegayaan inuu mawquuf yahay cabdullahi ibn cabbaas inuu ku yahay mawquufnimo ayay sheegayaan culamada qaarna waa yahay inuu mawquuf yahay he ibnu jariir tabari sida oo sheegayo ibnu cabbaas mawquuf ku yahay ay sheegayaan culamada qaarna sidaasaa u dhow qaarna waxaa dhaheen waa xikmad hee dadka qaar ay culamada qaar ay ka hadleen si kasta ha ahaadee hadda waxaan ka rabnaa tusaalaha iyo wa qawlihim qool culimadii qoolkoodii oo kale waaye annaasu dadka hee majziyuuna waa looga abaalmariyaa biacmaalihim acmaashoodii kolba sidii acmaashoodii ay tahay ayaa looga abaalmarinayaa dadka waaye in khayran khayr haddii uu yahay ee fa khayrun waaye wa in sharan shar hadduu yahayna hee fa sharun waaye waa yahay ee hadda marka waxaa la rabaa shaahidkii inaan ogaano horta annaasu mubtada majziyuuna waa khabarkii biacmaalihimna wa jaara majruur majziyuuna ku tacluqaya in khayran fahayrun wa in sharan fa sharun waa shaahidkeen hadda in maxaa waaye shardi waaye waxaa laisku ogaa kaana iyo isimkeeda waxaa in badan la hadfayaa in shardiyo ah gadaasheeda in khayran khayrantaasi waa khabar kaana iyo macal isimkeeda hadfana meesha ku jira kaanadii khabarkeedii waay kaanadii khabarkeeda waay see la dhahayaa in khayran in kaana camaluhum camalkoodii khayran hadduu yahay fa khayrun ay fa jazaauhum abaalgudkoodiina khayrun waaye ayaa ku jirta in khayran in kaana camaluhum kaana isimkeedii waay in kaana camaluhum in kaana camaluhum camalkooda haddii uu yahay khayran khayr hee fa khayrun fa jazaauhum abaalgudkoodii abaalmarintoodiina khayrun khayr waaye fa khayrun hee fa jazaauhum a leedahay jaaziintoodii abaalgudkoodiina khayrun waaye hadda marka khayrantii khabarke khabar inay tahay waa la ogaaday kaana iyo isimkeeda hadfan kaana in kaana camaluhum camalu camalu maxaa waaye kaanada isimkeedii waay khayrun inta shardi soo maha kaana maxay noqotay ficlu shardi fi maxalli jasmin soo maha waawa jawaabu shardigina awe fa khayrun fa jazaauhum khayrun waay fa'da faada waxay dhacday mubtadii khabarka hee ee maxalu jasmi fadhiya fa'dana iyo raab waxay gashay ama waxay isku xiraysaa ficlu shardiga iyo jawaabkiisii fa khayrun waay jumladaas jawaabu shardiga wain sharan fa sharun ayna waa la mid wain sharan wain kaana camaluhum dadka camalkoodii haddii uu ahaado sharan shar fa sharun fa jazaauhum jaaziintoodii maxay tahay haddana sharun lay waay idan meeshaasi in la hadfo iyadana waa badan tahay oo asal ahaanna waxay khaas u leedahay ayada iyo isimkeeda in la saxadfo khabarkeeda in la baaqi yeelo khaaskii labaad waay khasaa'isteedii ka mid ah saddex kii u dambe wa takhtasu way khaas noqonaysa way la gaar noqonaysaa wa takhtasu hiya kaanadii waxay la gaar noqotaa bijawaasi xadfi nuuni mudaariciha mudaariceeda nuuntiisii nuuntaasi xadfitaankeeda bannaanashadeedii ayay la gaar tahay mudaarica so-aal majzuumi la jasmiyey maxaa laga wadaa kaanadii waxay khaas u leedahay mudaariceeda ayada kaana maad way maadi way soo maahan mudaaric haddii laga dhigo kaanadii kaana imise xaraf ku kooban tahay saddex soo maha maadigeeda kaanadi haddii loo bedelo mudaaric laga dhigo mudaaricigaasi muxuu noqonayaa yakunu yakunu mudaaric mageeda markii noqday yakunudaasi in la xadfo nuunteedii oo nuunulmudaaricida ah oo nuunmudaaric see laga maxa laga wadaa tii icraabta koraysay waay yakunu markii muddo eraabayo marfuu calamat rafi damatan la soo maa nuunta u dambe nuunta u dambe laga wadaa yakunudii mud xarafka u dambe oo xuruuf xuruufteeda ka mid a mudaaricigeedii ah nuunteedii ah yakunudii nuunteedii u dambe in la xadfo ayaa banaan laakiin kuma banaana afcaashi kale waay kaana waxaa ku banaan ay gaar la tahay in u bannaan tahay ficilka ayada mudaariceedii noqonayo nuuntiisii la xadfo ma fahamnay laakiin mudaaricaas oo majzuum aan ku dhahay la jasmiyey wuxuu saarayaa xaala xaalatu rafci iyo wa xaalatu nasbi xaalatu rafci nuunteeda lama rafcin karo lama qaadi karo xaalatu nasbina nuunteedii lama xadfi karo laakiin markii xaalatul jasm ay joogto ayaa nuunteeda in la qaado bannaan tahay lagu dhahay muhiimad ma fahamne kaana hee markii mudaaric laga dhigo hee nuunteedii in la xadfo haddii mudaaricigaas yahay mid majzuum ah ma fahamne laakiin afcaasha kale intaas ma qaban ayadaa dheeri la awaay hase yeeshee wuxuu leeyahay kan shuruuda leeyahay shan shardi uu leeyahay musanif afar uu sheegay afar ayuu meeshaan ku sheegay oo lagu fahmayaa laakiin shan waay qorbal si aad u ogaato u xafido maskaxda ay u gashato wa shuruuduhaa fii hadihi alxaala khamsatun wa shuruuduhaa fii hadihi alxaala khamsatun وشhروطها في hذه الحاaل xاaلة خمسة كo أن تkuna بلفظ المضارع أن تkuna بلفظ المضارع labo أن ykuna المضارع مجزوما بالسكون أن ykuna المضارع مجزوما بالسكون an yakuna almudaaricu majzuuman bisukuuni saddex anlaa yaqaca bacda annuuni saakinun anlaa yaqaca bacda annuuni saakinun anlaa yaqaca bacda annuuni saakinun أفر ألا يقع بعدها ضمير نصب متصل ألا يقع بعدها ضمير نصب متصل ألا يقع بعدها ضمير نصب متصل شن ألا يوقف عليها ألا يوقف عليها anlaa yuuqafa calayha waxaan dhahnay wa shuruuduha kaana shuruudeedii fii haadihi alxaal xaaladan hadda u dambe aan joogno khamsatu shuruudin shan shardi waayo shan shardi waayo ama khamsatun shan waayo kow an takuuna inay noqoto kaanadii bilafdi lmudaarici waa shardi markii nuuna teedan mudaarici la xadfaayo waa bannaan tahay laleeyahay waxaa shardi ah in ayada ku timaado lafdu lmudaarici waay ma fahamne an takuuna isimkeedi yaa waay hiya yaa waay kaanadii waay inay noqoto bilafdi lmudaarici mudaaric lafdigiisii mudaaric lafdigiisi inay ku timaado waay ayadoo maadlinimadeedii ah maya ma noqonayso nunteeda laba waa la hadfay ma dhici karto labo an yakuuna almudaaricu mudaariciga naftirkiisii inuu noqdo haddana majzuuman mid lagu jasmiyey bisukuuni haddii xadaf lagu jasmiyey ma noqonayo sukuuna shardi ah waa in majzuum yahay haddana marfuuc ayaa u saarayaa mansuubna wuu saarayaa majzuuman inuu yahay mid la jasmiyey maxaa lagu jasmiyey yahay bixadfi xarfi lcilla miya bixadfi nuuni miya bisukuun waay sukuun mid lagu jismay inuu ahaado culamada qaar way kala qaadayaan majzuumnimada shardi ka dhigayaan sukuuna shardi ka dhigayaan haddii saas loo kala qaado maxay noqonayaan lix shardi waay culamada qaar waa isku darayaan hadda waa isku darnay anag saddex allaa yaqaca inay inuusan dhicin waay bacda nuuni nuunta gadaasheeda saakinun reeban nuuntii la xadfaayay gadaasheeda in saakin aan dhicin oo nuuntaasi kelimada ka dambayso in kelimo reeban aan noqonin ma fahamne a saas wey tusaalooyin kale meel kale ku arki doonaa insha allah waayo hadda shuruudda qabso saddex afar allaa yaqaca waa inuun dhicin bacdaha gadaasheeda damiirun dami damiiru nasbin nasbiga damiirkiisa inuusan dhicin damiirkaasoo mutasil ah hadan damiiru nasb oo mutasila in gadaasheeda uusan dhicin a damiiru nasb oo mutasila in ayada aan la xiriirsina gadaasheedaan dhicin waay damiiru nasb mutasil waan soo maa a waay salnihii iyo he kunhoy waxii lamidka soo marnay waay kunhu aan noqonina laga wadaa afa shan anlaa yuuqafa in lagu is loo loo in aan lagu istaagin waay caleyha dusheeda waqf in aan lagu samaynin anlaa yuuqafa in aan loo in aan lagu istaagin caleyhaa dusheeda waqfi hee aan lagu dhiginoo waqfi aan lagu samaynin kulligood hadda shardiga intaasi qabso laakiin mar kale faahfaahin doonaa insha allah kutubta kale aan uga imaan doonaan hadda marka anta hore buu sheegay musanif afarta hore soo maa muxuu ka tagay oo keliya he waqfiga xaalat waqfi ka tagay bes fiirso marka saan haddaa u xafido waa ku dabaqi kartaa fiir wataktasu hiya kaanadii waxay la khaas noqonaysaa bijawaazi xadfi nuuni mudaariciha meesha maahan meel kale ma istaagi karto iska ilaali meesha mudaafi mudaafun ili mudaafi mudaaf waa meesha isku daba qabsaday waa wataktasu hiya kaanadii waxay la gaar noqotaa bijawaazi xadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceeda nuuntiisii xadafkeeda banaanashidiisii mudaaricaasoo almajzuumi la jasmiyey meesha maxaa ku darnay bisukuun waaye ogow sukuun lagu jasmiyey waay had muxuu sheegay marka shuruudii aan sheegnay laba ka mid ah soo ma mudaaric inay noqoto haddana majzuum inuu noqdo waa kana in lam yaliha saakinun kii saddexaad soo maa in lam yali haddii aysan la xiriirsanin haa nuuntii saakinun waay shardi waay haddii saakin la xiriirsato laakin way ka baxay lama hadfaayo sida lam yakun iladiina oo kale walaa damiiru nasbin damiiru nasbana inuusan la xiriirsanin damiirkaasoo mutasilun ku dhigaayo bihaa nuuntii ku dhegaayo inaysan la xiriirsanin waay kii u dambe waay kii dhexda ku jiray afraad way soo maa kii shanaad waaqifka noo gaban anta usaa show asagaba sheegay masala afartaba tusaalaa noo dhiman bes fiiri wuxuu dhahay naxw walam aku baqiyan yaa laga hadlaayay maryamu bintu cimraan walam aku mana ahay mana ihi ay dhahay aniga baqiyan mid zinaysatay ma ihi ayay dhahday hee dumar wayba baqiyatan maxaa loo dhihi waa alfaad waxay jirtaa rag iyo duman dumar u sameyn yihinoo si le loo isticmaalaya baqiyana ka mid ah walam akun ma ihi aniguna mana ihi baqiyan mid zanaysatay ma ihi ay dhahan hagee ka keentay waxaan markii la dhahay waa yahay hadda marka shaahidka aawe horta lam maxaa waaye horta shaahidka hagee ku jira aawe akuwe aku aku aku maxaa waaye maalimiya mas mudaaric mas amar way mudaaric waay kaana ayaa maadligii aku ayuu noqday yakunu nakunu aku muxuu haddii mudaariciinay maxaa ku soconaa afartii xuruuf mudaaric soo maa sidaas waay aku waay asalku wuxuu ahaa akunu si meeshan ku timaadaan rabna soo maan asalku muxuu ahaa akunu kaana yakunu ya takunu nakunu akunu soo maa akunu ayuu ahaa asalka mudaaric ahaan markii asalka loo- la aado haye akunu haddii ahayday waxaan rabaa inaan keen waxaa la rabaa in aan keeno aku bes si aan u soo socono aku aan soo istaagna rabaa haye aku aan aan imaano see ku imaanaynaa akunu ayaa meeshan taalla haye lama la keenay horta lam haddii la keenay hee meesha maxaa araraaya damadii damay baxaysaa akunu damadii waa la hadfaa lil jaazim jaazimka awe lam way damadii meesha waa laga hadfayaa ma joogi karto maxaa yeelay hee ficilkan way jasmisan yahay way cararaysaa caam- waxa waxa erinaya lamta damadii xadaf maxaa soo haray wow reeban iyo nuun reeban lugadda carabta ma ku banaan tahay laba saakin ay kulmaan ma dhici karto he gabara waa la dhahay ida- waxay dhahday wadaadkeeda ay ayada oo kale noqday markaas waxay dhahday xiri wa xiruka xiruka ka sukunin waaxidin laa yajuusu iltiqaahuma kama laa yajuusu iltiqaahu saakinayn haye khatar waay naxway taqaan waxay dhahday xiri xirka maxaa laga wada horta farjul mara soo ma ha saas waay xiri aniga xirkaygii iyo wa xiruka niyo xirkaagii ka sukuunin waahidin ay dhahday hal sukuuna isleeyihiin adigna waa reeban tahay anigna waa reeban nahay laa yajuusu iltiqaauhuma kamaa laa yajuusu iltiqaau saakinayn ay dhahay si iltiqaau saakinayn ay kulmaan aan banaanayn ayaa labadaan inay kulmaan aan banaanayn ee aan kala tagno meeshaan wax kale la rabaahay waa dhammaatay hadda marka iltiqaau saakinayn ma kulmi kareen soo maha ma dhici karto inay kulmaan waaw reeban iyo nuun reeban ma dhici karto maxaa la samaynaa waawdii la hadfaa waawdii ayaa la hadfayaa maxaa loo hadfayaa liltiqaa'i saakinayn maxaa soo haray marka hee akun soo ma akun haddii asalka waa saas waaye ayadana marka waa la hadfayaa hee maxaa loo hadfayaa litakfiifa isticmaalka darteeda waa loo hadfayaa sidii aan u keeno marka ku- aku aku nuuntii waa iska xadfnay takfiif daraadiisii marka waxaan leenahay aku lam aku baqiyan ma imaanay mas ma imaanay meeshii waa imaanay iska ilaaliya marka qaar waddo dheeraa la isku xiraa waa gart maskaxda la furaa lam kulligood waa saas marka walam aku aniga ma ahayn dhay dhahday mana ihi dheh baqiyan icraab ahaan marka waxaa waaye lam xarfu nafyin wa jazmin wa qalbi ikhtisaasin bilmudaari ma sukun lama lalo min al yaqaan أكن أكو فعل مضارع متصرف مجزوم أي متصرف من كان ناقصا ترفع الاسم وتنسب الخبر مجزوم باللم وعلامة جزمه السكون هي على النون المحذوفة للتخفيف لهذا وعلامة جزمه أنت قالوا تغاناني وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف وف- واسم واسم أكو ضمير متصل مبني السكون في محل رفع واسم أكن أكو ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا بقي أنها منصوب كي خبر كي منصوب علامة نسبي فتطمرة في خلاص قاعدة هاي ولا تكو في ضيق إذن كإعراب إسان وضمت ولا تكو هيدا وها تكون أي هيدي ماشي سمر أنت كان ولا تكو ها أهانين نيهو في ضيق عرير حديثي واي في ضيق جرى مجرورك وخبرك تكو اسم كيدنا أنت واي سوما ضمير مستتر وايه wain taku hadii aad ahaat hay haddii ay ahaato acmaasha wanaagsan xasanatan waay taku waa iyadana damiirkeedu mustatir waay xasanatan waa khabarkeedii taku waxaa banaan in laga dhigo taamiya wain taku xasanatun xasanatun hadii la rafciyo taku maxaa laga dhigay taamiya faacila looga dhigay soo maa sidaas wey qur-aankana sideed iyo toban ayaa heesaan oo kale loo loo xadfay ee ku jirto alhuruuf almushabah bilis wallahu subxana wa taala alam